waa tahay dhegeystayaal waxaan wareysan doonaa suldaan maxamed madow abookar oo ah afhayeenka nuqabada wilaayada islaamiga shabeellada hoose ugu horeyn suldaan kusoo dhowo warbaahinta islaamiya alfurqaan waan kaaga mahad celinaynaa wareysigaaga suldaane sidaad la socotayba waxaa geeriyooday jenaraal shegow oo kamid ah saraakiisha dowladda federaalka jenaraal shegow in muddaa wax uu xirnaa dowladda federaalka haatan waxaa la sheegayaa in uu geeriyooday dagac ka yimid xagga dowladda federaalka xitaa waxaa la sheegay inay u diideen dhakhtar dibadda bal ka waran arrintaasi bismillaah waa dhowahay horta awalan micnaha sheegow si fiican ayaan u aqaanay mar dambana micnaha beeshiisii oo reer shiidle ayaa waxay samaysay ciidan badan ayaa waxay ugu deeqdeen mujaahidiinta al-shabaab siddeetan iyo saddex rag ka mid ah oo qoryahooda haysto oo ciidankii beesha ahaa iyo kuwa kaleoo isku dardar ah inuu isugu daray ayuu micnaha maxay ahayd la goostay iyo wuxuu ku u galay qolyahan riddada kadibna maxaan ku dhahaa meeshaa ayuu ku wareegayoo micnaha isagoo maanta cizi leh oo nin sharfan oo diin ilaahay u dagaalamayo ah ayuu wuxuu doortay inuu riddo ku dhaco sidii uu ku ridoobay ninkan xasan shiikh oo hadda noocan ku sameeyey ayuu u galay xasan shiikh berigaas aad ayuu u jeclaa dhaqaale ayuu siiyey wuu soo dhoweeyey generaalnimada hadda la sheegayana asaa u xiray xasan sheikh oo jawhar ku soo dhoweeyey generaalnimo siiyey haddana waxaa u dambeysay shalay ninkii asaga saa u soo dhoweynaya maanta inuu asaga sababsado marka maxaa dhacay intaas wax badan ayuu u soo halgamay ayuu soo dagaalamay uu ku faanayay ridinimadiisa meelo badan uu micnaha maxay ahayd galay waxaa ka mid ahaa raggii hadda uu gobolka shabeellaha hoose barnaamijkii india ocean kadib raggii soo galay uu ahaa beriire oo ciidanka badan looga laayay intaas isaga wuxuu ahaa nin dagaalamayo oo u heelan dowladda riddada kadib waxaa dhacday berigii hadda farmaajo ilaa farmaajo wuu shaqaynayey oo micnaha farmaajo generaaladii uu fariisiyey oo xasan sheikh lagu tirinayay ayuu ka mid ahaa kadib waddankuu iskaga tagay wuxuu sii gaaray ilaa iyo uganda ayaa lagu ogaa ugu dambeyn hadda berigii xasan uu xilka haddana dib ugu soo laabtay wuxuu isdhahay ninkii saaxiibka ayaa xilka ku soo laabtay mansabkaagii hore ayaa kuu soo noqonayo meel fiicanna waad ku gaari doontaa mar allaala markuu soo laabtayna waxa waaye waxaa marmarsiyo looga dhigay ciidankiisii ayaa waxay qaateen moobeelo lacag faalso oo doolaruu samaystaa waxyaabo noocaas ayaa lagu eedeeyey sidii ayaa lagu weeraray gurigiisii dagaallo oo la ogyahay ayaa ka dhacay wiil isaga uu dhalay ayaa looga dilay meesha rag kaloo ciidankiisii ka mid ah ayaa lagu dilay ugu dambeynna isagoo dullaysan oo ihaanaysan ayaa gurigiisii lagala soo baxay oona lagu tuntay sidii la rabana loo garaacay oo loo jirdilay marka haddeertaan in muddaa wuxuu ku xirnaa xabsigaa dhaxay isagoo lagu xukumay sannado mar uu asaga soo hadlay oo ciddiisii ay ka soo hadlayso waxay soo sheegeen inuu dhahay aniga waa dhintay ma nooley markaasay dhaheen wiilkeena waa la dilay dhibkaasaa nagu dhacay intaas khayladhaantii markay badatay haddana waxaa loo diiday hadalkii ciddiisii inay booqato maxay ahayd ugu dambeyn waxaa la soo sheegay kansar beerka inuu ku dhacay haddana wixii ayadoy sidaas tahay ciddiisii markii haddana isbitaal laga soo bixiyey xabsiga waxay dhaheen annagaa dibadda u qaadanayno annagaa daaweysanayno ha nala siiyo waxaa dhacday in loo diido maxaan kuu sheegaa inay soo daaweystaan daawo iska dhaafayo waxaa loo diiday inay soo booqdaan oo micnaha maanta wiilkiina waa kana arka booqda in la dhaho waayo nin la dilay waayo garaacan oo beerka laga laga laga tumay oo micnaha meeluu hadda sheegto aan jirin marka waxaad ogaanaysaan ummadda muslimka ee soomaaliyeed waxaan u sheegaa nin kasta oo riddo ku dhaco oo maanta micnaha gaaladaas maciin bido u maleeyo inay wax u galayso waxna u qabanayso tusaale waxaa ugu filan sheegow waa tahay suldaane waxaa nagu maqaal ah muddaxileedkii hore xasan sheekh maxamuud jenaraal sheegow in uu ka mid ahaa saraakiishii horboodeysayn duulaankii lagu soo qaaday wilaayaadka islaamiga qaar ka mid ah si gaar ah wilaayada shabeellada dhexe bal ka waran maxaad kala socotay xamladaas isagoo horboodayey shabeellada dhexe wax badan meelo meelihii uu ka bilaabayba ahayd duulaanka aag badan ayoo zoonahaasi jawhar jawhar wixii micnaha maanta ka soo ah maxay ahayd ilaa balcad nin asaga micnaha maxay ahayd aagaas ku dhex jiro ka dagaalamo ayuu ahaa oo micnaha maanta maxay ahayd dowladda riddada oo berigaas xasan sheikh asaga wakiil aga ahaa meesha oo raggii hadda loo xilsaaray ka mid ahaa marka maanta maxay ahayd wax kasta uu galay maxay ku dambeysay noocaas marka waxaad ogaanaysaan ragga hadda oo maanta riddo uu cararayo meel kastay joogaan soomaalidu waxay dhahaa ninkii kheyrkiisa loo xiirayow adigana soo qoyso maanta tusaale haddii micnaha wax la gelaayo nin adi haddaad shaksiyadaada inaad la imaataa laga yaabaa nin siddeetan iyo saddex rag iyo hubkooda keenay oo haddana muxuu ku dambeeyey inay ayaga gacantooda ku dilaan ugu dambeyn suldaani maxaad uu baaqaysaa ummadda soomaaliyeed ee ku dhegeysanaysa si gaarha jenaraalada ka tirsan dowladda federaalka oo la midka ah jenaraal sheegow Ee, waxaan u sheegaynaa maanta maxay ahayd dameerka marka uu asaga shaqaynayo uu caafimaad qabo ayaa la jecelyaha waa la rartaa markuu micnaha maxay ahayd ee, lagu dangaarana waa la iska sii daayaa oo wax magalow noqdaa marka haddirtaan jenaraalo badan ayaa waxaan arkaynaa idaacadaha iyo macnaha khadka ay dhex yaallo macnaha maanta la arkaayo oo ayagoo cabaadaya maalinka caafimaad qabay waa lay rabay waa lay dayacay isbitaal ayaan jiifaa macnaha waxba ma la ii galo waxba ma la ii qabto nin kasta oo maanta qolyahan macnaha u tago danta macnaha markay danahooda ku gaaraan nooca ayaa u taalo ciidan hadduu yahay hadduu jenaraal yahay hadduu macnaha sarkaal dhexe gaashaanle yahay hadduu wax la eg yahay maanta marka waxaad ogaanaysaan meesha idinkugu khayroon haddaad dhimato janno ku helaysid haddaad nooshahayna cizi iyo sharaf ku noolaanayso nin mujaahid oo ilaahay diintiisa u jihaadaya aad tahay kitaabka ilaahay iyo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam waaye marka waxaan leenahay soomaaliyey maanta riddo waa riddo waxaan hadda aad arkaysaan ayaa noogu filan sheegow hadda hadduu intaas galay maanta muxuu xilib maxaa ku dambeeyey inuu asaga macnaha maxay ahayd xabsi ku dhinto aan la daryeelin la daaweynin dab meydkiisii hadda ayaa loo diiday dadkii asaga la dhashay in la siiyo maanta kuwa hadda waxaa arkay saraakiil badan oo islaamahoodii ilmahoodii idaacadaha ka oynayaan markay macnaha furumaha kusoo baaba'een oo ku dhinteen guryahoodii la jijibinayo qowmiyadda jireer weyne waxaan u sheegayaa sheegow ayaa tusaale idinkugu filan meesha bointi five ayaa ka tihiin nus adoo nin rag ah ragga ilaahay kula simay ayaa nus maanta ka tahay maantana waxaa ogaanaysaan haddaad maanta kitaabka ilaahay nus iyo mid buuxe iyo ma jiro dadka waa loo siman yahay kitaabka ilaahay isku miday u yihiin marka kitaabkaas ilaahay ha loo hiliyo ha loo heelanaado ha loo imaado ha la difaaco xisigeena sharafteena kitaabka ayay ku jirtaa hada wabilah towfiiq wasalamu calaykum